ummaddan maslaxa iyo maydaanka timid ee mudaniya marwabalow marka hore salaan wacan marka xiga isbarashadu waa muhiimad gaar ahe magacaygu waa mahad mahad dhowrabaana meel aada u caaniya mudug baan ku soo kora muuqaalka guud iyo mihnigaan ku faanaa soomaali weeyaan xiidada muquuriya masalada shaqeeyana puntland baa ku mayraan ambarasho mooso mirka xiga midkaa tagae puntland meesha joogtaa waa meeqhaan sarreeye aan masxaradna idilkeen mawlihiina siiyana mahaddaan u naqaya allaa mawdku iga dilo afar midoo mid kalalayn ayaan meesha ka caddayn qurmujoog mid baan odhan maamulkana mid baan odhan aqoon-yahanka muuqda iyo isinkan mid baan odhan soomaaloo isku meelan ah mir dardaaranaan odhan qurbajoog mid baan odhan afkeennii min guriyoo mihnigiisi wuu gabay dib u maabin guub iyo maqashoo la bara iyo kama maarmo meel marin mandaqadu way nabdoontoo maalgashay sugaysaa aqoon-yahanka muuqdiiyo iisinkana mid baan odhan cirka midabla caalankaiyo kama maarma soomaal intaad meel ku kulantaan maskaxdiinna maashaan miirisaan aqoontiin u mid bixiya soomaal maamulkana mid baan odhan waxaa ummad mateli kara manhaj toosan marin kara waa cadaalad meelmare mid ammaanka ka ogow soomaalo isku meerana mildadaaranaan odhan haddii maamul jaa'ira kugu mado xumaan badan adoon miig waxdile iyo madfac meesha soo dhigan samir samirmaanka ka ogow oo waxaa mithaal u ah haddaan maxamed ogalin afar meeris inuu jiri marra maa dagaaleno idinkaa markhaatiya maxaa si aad bar haddaan ogaalen saddex sana kabacdi uu dhiman doono maanaan dagaaleen marka samirkuna waa muhiima taala hala u adkeeyo